ilaa afar iyo labaatan dhalinyaro oo ku xirnaa xabsiyada waddanka tunuusiya ayaa maanta dalka dib loogu soo celiyey waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kusoo dhoweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya dhalinyarada oo isugu jira wiilal iyo gabdho iyo carruur yaryar ayaa laga soo daayay xabsiyada ku yaalla waddanka tunuusiya halkaas oo ay kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadashay maryam yaasiin xaaji oo ah ergeyga gaarka xafiiska madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan soo galootiga iyo xuquuqda carruurta waxaana ay sharaxday dhallinyarada halka laga keenay iyo dhibaatooyinka kala duwan ee halkaasi ku wajahayeen maanta ayaan dhallinyarada kusoo dhoweynay garoonka diyaaradaha ee muqdisho aadan cabdulle waxaan fursad u helnay inaan dhallinyarada la hadalno oo aan ka wacyigelinno dhibaatada tahriibka inkastoo aan aaminsanahay inay ayaga yihiin ambaasadorada rasmiga ah ee ka hadli kara dhibaatada tahriibka waxaan uga mahadcelinayaa inay dalka dib ugu soo noqdeen waa geesiyaal maantana waxay ka farxiyeen afar labaatan iyo afar qoys oo soomaali ah marka waxaan leeyahay mar labaad dalkiina ku soo dhowaada waxaana baaq u dirayaa dhallinyarada dalka tunisiya ku xayiran iyo ilaa iyo wadamada nord africa in ay maxaa la dhahaa bal ayagana dalka dib ugu soo noqdaan maadaama tahriibka iyo doon raacista maanta aysan wax fudud ahayn dhanka kale qaar ka mid ah dhallinyarada kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee laga soo daayay xabsiyada ku yaalla waddanka tunisiya ayaa iyaguna dareenkooda ka hadlay iyo dhibaatooyinka ay halkaasi kula kulmayeen anigu ilaa muddo shan sanaa baan hadda waddanka ka maqnaa wax allihi waxaan laygu samayn horta ma jirto de waxaan nin raga lagu samayn waanan jidhkayga unbaa lagu soo xadgudbin mooyaane laakiin waxyaalo badan oo tacadiyo kala duwan horta waa laygu sameeyey haddeerna afar labaatan saac ka hor markaan kasoo degayay waddamadaa shisheeye waxaa la dhahayay muhaajir musaafir waxyaalo noocaas maadaama hadda waddankay ku soo noqday muhaajirna maihi musaafirna maihi muwaadin baan waddankiisa ku soo noqday marka alxamdulilah rabbilcaalamiin meeshaan waxaa ugu mahadcelinaa dowladdeena oo juhdi iyo dadaal ku bixisay inay dib noogu soo celiso waddankii waxaan rajaynaha dhallinyarada iga dambaysa aniga meeshaas inaysan ku qaldamin insha allah waa dareemi kartaa horta horeeta qof walba yani markuu gurigiisa kusoo laabto yani wuxuu dareemayaa xurriyad wuxuu dareemayaa nafis wuxuu dareemayaa yani culeyskii oo markii waddan kaleeto uu joogay saarnaa inuusan saarnayn dee maanta meeshaan waxaa rabaa ku samayn karaa de waa waddankaygii yani dowladdeeda ay igula xisaabtamaysa laakiin waddan shisheeye markaa wax ku samaysid yani isla xisaabtankii isla xisaabtan ka badan aa kugu imaanayo farxadda ay tahay inaa waddankeyga kusoo laabto inaa dhulkeyga kusoo laabto inaa magaaladii aa ku dhashay aa kusoo laabto waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dowladdeeda oo dadaal ku bixisay oo juhdi gelisay oo waqti gelisay magacaygu waa maxamuud cabdixaad farax waxaan reer argeysaanay oo laba kun iyo saddex laatankii baan waddanka tegey oo ka tahribay dee camal la'aan iyo waxaatay duruufun baa naga gaxaysan waddankaygii adugu magafaan marnay oo kharashaad badan iyo waxaatay waxaan kuudi dee adduun dee xaafadii kuma hadhin maanta haddana annagoo farmaran annagana waxaatay dalkayga hooyo waa ka maarimayno oo soo laaban alxamdulilah rabbilcaalamiin marba haddaan horta maanta dhulkayga hooyo joogno alxamdulilah ilaah baa mahaddas kale dadkaygii iyo dalkaygii maanta la joogno wax ilaahay loogu mahadnaqo